mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa biyodhaamin u sameeyey qaar ka mid ah dadka ku nool tuulooyinka hoostaga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay shacabka loo sameeyey biyodhaamintan ayaa ah kuwa ay soo wajahday biyo la-aan xooggana taasi oo uu u sababtay roob yarida ka jirta tuulooyinka ay ku nool yihiin kuwaasi oo aan lahayn ceelbiyooda ay ka dhaansadaan ama lagu kaydiyo waxayna nasiiba u yeesheen in la gaarsiiyo dhowr boyoodood oo biyo ah qaar ka mid a dadkaasi ayaa ka mahad celiyey biyodhaamintan loo sameeyey waraabni biyi ilaahay mahadlaa yaka dherigni may fadaane haddana rajaane ni ilaahay mahadlaa haddana nahninkanagamadookala iyo rajayaana ma hasantiin maynka mahadayaana dowlada ini ilaahay marjayaan baa wal khayr qab adlasi yaanka mahadnagaan dankiinin sheeni ilaahayni yaniinku qaadi fadhagaynon niinka sheeni unumuweydiin geeko meelmiinku ban mana teedan jiifton niin sheeni lankiinin sheeni madijay korallikawaad biyood mayseeda jarna ilaahaydineeb obaysharow obaysharow gurinjis ya seeda jarni naga biyo walyable bi nahaay ilaahay mahadle bi nahaay bi eednin haay oo eedan oo magna biyo hatla niin sheeni nanku mahanan eedan dherni eedan dherni aa eedan han dherni eedan dherni ka mid a mas-uuliyiintii ka qaybgalay biyodhaamintan ayaa iyakana dhankooda ka hadlay muhiimadda ay bulshadan u leedahay in lasoo gaarsiiyo biyo marka wain mahadnagay hilaamaha ammaanka wasiirka amnigiiyo taliyaha qaybtiiyo guud ahaan xildhibaanka koonfur galbeed iyo gudoomiyaha dhalinyarada dowladda koonfur galbeed iyo guud ahaan dadkani la socday oo kumid haya wali waaye waftiga oo ishaga tuulooyin ka koy waysana geeg dhowr tuul oo kumid ee wali waaye degmada baydhabo hoos koyaw si kusuro iyo insheegada meel raayis wadaagta un haddi geegtoona oo dheglo iyo dhowr tuul kaleed wali waaye un biidhaaman lan suubi marka sharafi kalaamininga tiidhaamaha sintiin dhammaantiin wali sagaaranka mahadnagayhe insheegada wasiirka amniga iyo taliyaha qaybta booliska gobolka baay iyo yacni gaar ahaan wali in mahadnagayhe tiifiga dowladda koonfur galbeed oo xariya habeenan teegin oo wali waaye dhibaatooyin badan oo marahaaya ilaahay wali areebadiis inas gargaartan yaan inasin gargaare umadaana maran gargaaran mar amnijoo sugaan wali har iyo habeenan teeganna intiinu nabaddu ku shaqayna baahiyada iyo qabaan wad alla walayga amoogan marka jeysan kor intiinu jeysan marka mayla raay dadka reer koonfur galbeed madaxda walinka baaqay in mayla raay umadalan galgaar bir ramadaan la kajar lang naxariisada ala deersiyo gacantiyo unin wali ballan qaadane abni joo ballan qaadan assalaamu calaykum waraxmat dadka ku nool tuulooyinka hal laga sameyn biyodhaamintan ayaa horay biyaha uga heli jiray magaalada baydhabo taasi oo ahayd isha keliya biyaha ee looga keeni jiray